anagoo ciidana meesha difac ugu jiraan ayaa dagaal culus oo qoladii oo qabaarijiinta igu soo qaaday balle waa ka guulaystay ilaahay idinkiisii iyo idinkii ay go-aankii ila hayeen ma u naqin waa ka guulaystay wax dhib bay hadda aan i jeereen ma lahan hal qof shacab ah aba miirtaa ka dhacday waa dhintay aniga haggeyna hal qof aa dhaabaa igu naqday iyagana afar qof oo midkooda hadda durteeganay aniga waa meesha dagaalka ka dhacay duleedka degmada qoryooley waay meel liidamada dafacda oo degmada oo dadboonta yaalla oo degmada oo baabuurta kasoo baraysa waana kasii baraysa baabuurta laga baarayo waay